alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin waa dersigii lix iyo afartanaad ee ka mid ahaa duruusta taqriib tadmuriya waxaynu ku dhex jirnay masaa-ishii ku saabsanayd alixtijaaju bilqadari cala almacaasi markaa shubho ka mid a shubhooyinka ay xujaystaan qolooyinka macaasida u daliishada qadarka ayuu musanifku raxima llahu tacala halkan ku sheegay wuxuu yihi fain qaala hadduu idhaa qaa'ilun mid yidhaahdaa ma ljawaabu waa maxay jawaabi camaa shay laga jawaabo habata ku sugnaaday fi saxiixayn iyo wakayrihima can abi hurayrata radia allahu canhu an الnabiya slى اllahu عalيyh waslm qaal اxtaja waxaa dooday aadamu nebi aadam iyo wa muusa wa fii lafdi taxaaja waxaa murmay aadamu wa muusa wa qaala muusa wuxu uhi ya aadamu anta adigu abuuna aabbahayaa tahay khayabtanaa waadna hoojisay wa akhrajtanaa waad naga soo saartay min aljanة qaala lahu aadamu wuxuu ku uhi anta adigu muusa baad tahay istafaaka allaahu ilaahay baa ku doortay oo bikalaamihi inuu kula hadlo kugu doortay wakhata laka oo kuu qoray atowraata biyadii gacantiisa kuugu qoray ataluumunii ma waxaad igu canaananaysaa calaa amrin arin arinkaasoo qadarahu allahu calaya ilaahay ii qadaray qabla an yakhluqanii intaanu i abuurin ka hor biarbaciina sana afarta sannadood faxaja aadamu aadam baa ka xujo badiyey muusa faxaja aadamu muusa alaaan ay qaala alaaan saddex jeer buu nebigu hadalka yihi wacinda axmeda faxajahu aadamu aadam baa ka haalib noqday halabahu fi lxuja aadam baa nebi muuse xujadii kaga qaalib noqday marka waxay leeyihiin nabiyullaahi aadam calayhi الsalaatu wasalaam ixtaja kama fii hada alxadiid bilqadar caalam ulbarzakh bay ku kulmeen arwaaxdoodaa kulantay nabiyullaahi aadam iyo nabiyullaahi muusa marka nabiyullaahi aadam markuu arrintaa ku canaantay nebiyulaahi muusa waxa uu markaa xujaystu isku difaacay qadarka ayuu isku difaacay asle waxay daliil u tahay bay leeyihiin khaladka in loo daliishan karo qadarka qiila lahu waxaa lagu odhan qofka hadalkaa yidhi aljawaabu min wajhayn axaduhuma ana ixtijaaja aadama aadam daliishigiisa bilqadar uu daliishaday kaanuu cala lmusiiba buu ahaa yacnaa musiibada ayuu qadarka u daliishanayay allatii musiibadaasoo xasalat caleyhi isaga ku dhacday wahiya musiibadu waa ikhraaju min aljanna jannadii laga soo saaray huwa wa zawjuhu isaga iyo lamaanihiisii walaysa cala dembi dembiga umuu daliishan qadarka alladii dembigaasoo irtakabaahu oo ay labadoodu ku dhaceen aadam iyo xawa wahuwa dembiguna akluhumaa waa cunistooda min ashajarati geedii ay wax ka cuneen marka arrinta uu ku canaananayay nebiyulaahi muusa nebiyulaahi aadam ma aha khalada ka dhacay oo geedkii ilaahay u diiday inuu cunay isaga iyo xaaskiisu ee waa musiibada oo waa kan leh khayabtana wa akhrajtana min aljanna waa musiibada ah in jannadii laga soo saaray nebi aadam iyo xawaa dabeetana ay ku tarmeen ay ku farcameen adduunyada sabab ay u noqdeen awlaadoodu inaanay jannada kuwa markaa dhex degan aanay noqon ee adduunyadan kuwa jooga ay noqdaan waxyaabaha taa tusinayeen waxaa ka mid a fa ina min almacluumi waxaa la og yahay waxaa ka mid a ana muusa calayhi salaatu wasalaam lan yactiba ma canaananayo calaa aadama fii macsiyatin ku canaanan maayo taaba minha u ka toobad keenay ila allahi tacaala ilahay uga toobad keenay fajtabaahu uu doortay nebi aadam rabu wataaba caleyh u ka toobad aqbalay o wahada u hanuuniyey sida qur-aanka ku xusan wacasaa aadamu rabahu fagawa ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فإن هذا arinkaasi oo ah macsiyo ka dhacday uu ka toobad keenay oo ilaahay uu ka toobad aqbalay inuu ku canaantaa baciidun jiddan oo mid aada u fog an yaqaca inuu dhaco min muusa calayhi الsalaatu wasalaam oo nebiyullaahi muusa ajal waa weye qadran xagga sharafta min an yaluuma inuu canaanto abaahu aabihi wayactiba calayhi fi hada macsiyo ka dhacday uu ka toobad keenay oo ilaahay uu sheegay inuu ka toobad aqbalay inuu ku canaanto nebiyullaahi muusa waa ka markaa darajo sareeya arrinka wa inamaa cana wuxuu ula jeedu bidalika arrinka almusiiba balaayada alatii xasalat taasoo u xaasishay liaadama iyo wa baniihi iyo ubadkiisa wa hiya musiibaduna alikhraaju min aljana wey aladii ikhraajkaasoo qadarahu llahu caleyh ilaahay u qadaray bisababi macsiya اxtaja aadamu aadamu waa deliishaday calaa dalika musiibadaa bilqadari buu u deliishaday min baabi اlاxtijaaj xaalo ay tahay xujaysi baabkii bilqadari la xujaysto cala almasaa'ibi loo xujaysto musiibada qofka marka ay ku dhacdo uu yidhaahdo ilaahay baa ii qadaray laa cala almacaayibi ceebaha iyo xumaanaha qadarkii in loo xujaysta ma aha oo waxa uu qadarka u xujaysanayay waa musiibada ah jannadii in laga soo saaray ee ma aha macsiyada waa geedkii ilaahay u diiday inuu cunay fa huwa arrinkani ka qowlihi ixtijaajkani ka qowlihi sala allahu caleyh wasalam weeye uu yihi ixris calaa maa yanfacuka wastacin billah walaa tacjiz wain asaabaka shay ay min almasaa'ibi shay masaa'ibta ka mid a hadduu kugu dhaco falaa taqul ha odhan low anii facaltu lakaana kada wa kada low anii facaltu kada haddaan saas samayn laha lakaana alamru kada wa kada arrinku sidaa iyo saasuu noqon laha walaakin qul waxaad tidhaha qadara allahu ay wuquuca hadi lmusiiba ilaahay baa qadaray musiibadan inay igu dhacdo wamaa shaaa facal ilaahayna wuxuu doonuu sameeya faina low maxaa yeelay low taftax waxay furtaa camala shayطaan oo ah murugada iyo walbahaarka wax kaloo ay tartaa ma jiro rawahu muslim marka xadiidkan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofka markay musiiba ay ku dhacdo in musiibadaasi uu qadarka u celiyo uha ilaahay baa ii qadaray haddii ay cidi ku canaanatay iyo haddii aanay cidi ku canaananba hadday cidi ku canaanato ciddii ku canaanatay ayuu iskaga difaacayaa haddii kalena naftiisa ayuu ugu laab qaboojinayaa oo alamka iyo xanuunka iyo murugada musiibadu ay leedahay ayuu iskaga khafiifinayaa walihaada haddaanuu sidaa yeelin ha haddaan saan samayn laha asbaabtii isagoo ka hadlaya musiibadan iguma dhacdeen taasi waxba u tari mayso ee inuu naftiisii canaanto uu murugoodo ayuunbay soo kordhinaysaa marka xadiidku wuxuu daliilu yahay daliilu calى jawaazi ااxtijaaji bاlqadari calى اlmasaa'ib qadarka in loo xujaysan karo masaa'ibta ofka markay musiiba ku dhacdo ha lagu canaanto ama aan lagu canaanan u odhan karo qadar allah wama shaa facal ama qadar اllahi hada kani qadar اllahi wey waa ilaahay qadarkiisi wama shaa facal marka nebiy llaahi aadamna saasunbuu lahaa musiibadan aad igu canaananayso oo ah in jannadiina laga soo saaray ile waa musiibe eh waa qadar ilaahay ma arrin markaa ilaahay qadaray inay igu dhacdo a musiibadaas ayaad igu canaanaysa marka ixtaja bilqadari cala hadi lmusiiba laa cala almacsiya faqad arshad الnabiyu salى اllah alيه wasalam nebigu wuxuu u tilmaamay dadka ilaa tafwiid اlamri arrinka inay u celiyaan ilaa qadar illah bacda ficli asbaab asbaabtii markay sameeyeen kadib alatii asbaabtaasoo yaxsulu biha uu ku xaasilaya almaluub wixi ay doonayeen uma yatakhalaf dabeetana wixi ay doonayeen uu xaasili waayo ila sababti iyo musababku mutalaazimaan maa waa kala hari karaan laakiin qofku hadduu asbaabtii ka tago uu qadarka deliishado markaa waa khaldan an tarka alasbaab waa macsiya wey asbaabtii laga tagaa kadibna qadarka la deliishada marka xadiidku jamca beyna amreyn in asbaabta marka hore lala yimaado ixris calaa maa yanfacuka waa asbaabtii markaa maadiga ahayda wastacin billaah asbaabtii macnawiga ahayda walaa tacjiz intaa dabadeed bacda ityaanika bilasbaab hadday musiiba kugu dhacdo markaa ilaahay baa ii qadaray waad odhan karta wa nadiiru haada arrinkaa waxaa la midkii waxa weeye tusaalaha u ah an yusaafira inuu socdaalo shaksun qob fa yusaaba dabeetana lagu asiibo bixaadithin yacnaa dhacdo sida gaarhigii oo qalimay ama gaarhi kale in isjiireen fii safari fayuqaalu lahu deetana waxaa lagu odhanayaa limaada tusaafiruun maxaa u safraysa maxaa kuu watay safarka gaadhigu kulamuu qalimeen gaadhigaa ismay jiireen fayaqul wuxuu odhanaya hada kani amrun weeye muqadarun waa arrin la qadaro walmuqadaru waxa la qadara laa mafara min meel looga carraa ma jirto fainu laa yaxtaju ma deliishana hunaa halkan bilqadari cala safari safarkiisa u deliishan maayo lannahu yaclamu maxaa yeele wuxuu ogyahay annahu laa mukriha lahu mid khasbay inaanu jirin wa annahu lam yusaafir iyo inaanu u safrin liyusiibahu alxaadi xaadikaasi ugu dhaco shilkaasi siduu ugu dhaco wa inama yaxtaju bilqadar qadarka wuxuu u deliishanaya cala almusiiba allatii musiibadaasoo irtabatat ku xidhantoo la xidhiidhay bihi safarka wa haada kani oo ah nabiyullaahi aadam wuxuu qadarka u deliishaday inuu yahay musiibada oo ah jannadii laga soo saaray ee aanu ahayn khaladkii ka dhacay huwa alwaju weeye alladii wejigaasoo ikhtaarahu doortay asheikhu lmualif ibnu taymiyahi fii hadihi alcaqiida markaa kaasi waa weji in la idhaha ixtaja bilqadri cala almusiiba laa cala almacsiya alwaj الثaanي wejiga labaad ee deliishiga xadiidka la deliishaday lagaga jawaabayaa an الاxtijaaج deliishiga bاlqadr qadarka la deliishaday calى tarki الwaajibi loo deliishaday aw ficl الmuxarami loo deliishadaa bacda الtowbati marka la toobad keeno kadib ee ka tegistii waajibka iyo samayntii xaaraanta laga toobad keeno jaa-izun waa mid bannaan oo maqbuulun sharcan wa caqlan oo mid la aqbalaya ah lianna alahara maxaa yeelay raadka almutaratiba ee ka ratimee ka dhashay calaa daalika kaasoo ah tarku lwaajib iyo ficil muxaramka qad zaala wuu suulay bitowba oo cadhadu ilaahay ugu cadhooday arrinkaa iyo wixii ciqaab ka dhalanayayba towbadu ku suulay fanmaxaa waxaa masaxmay oo baaba'may baaba-ay bihi yacnaa suulitaanka arrinkaasi uu towbada ku suulay sababtii tawajuhu low canaani inay wajahanto qofka ay ku wajahanto cala lmukhaalafati lagu canaanayo yanaa macsiyadii way dhacday waanu toobad keenay toobadaasaa raadkeedii masaxday masaxday markaa sabab loo canaantaa ma jirto canaantu dee waxay noqonaysaa in la idhahdo bacda towba baa aahaartii khalad ka ratibantay weli ay baaqitay lianna allowma min alaahaari almutaratiba calaa ficli calaa tarki lwaajib aw ficli muxaram marka towbaduna aahaartii macsiyada ayay suulisaa sooma marka dee aahaartii ka ratibmaysay towbadu may suulin bay noqonaysaa haddii bacda towba qofkii la canaanto ama dembigii lagu ceebeeyo yanaa raadad suulay oon jirin baa markaa lagu laga dhigaya inay weli jiraan falam yabqa markaa ma hadhin mar haddii macsiyada wixii ka dhashay towbadu ay suulisay ilaa maxdu lqadar qadarkaa barax tiran mooya aladii kaasoo ixtaja bihi qofku uu deliishaday muxuu u deliishaday qadarka laa liyastamira uma deliishan inuu kusii socdo calaa tarki lwaajib aw ficli maxduur oo qof macsiyadii ku dhex jira oo inuu sii wado oo ay sii jirto qadarka u deliishanaya maaha muxuu haddaa u deliisha walakin tafwiidan waa bandhig arrinka u bandhigay ilaa qadar illaah aladii laa budda min wuquucihi marka qofka khalad iyo macsiyo ka dhacday oo uu ka toobad keenay haddii lagu canaanto qadarka waa isku difaaci karaa wuxuu odhan karaa arrin ilaahay ii qadaray maxaad igu canaanaysa laakiin waxaan qadar la isku difaaci karin oo la deliishan karin iyadoo macsiyadii khaladkii weli faraha lagula jiro oo aan laga toobad keenin waqad ashaara waxaa tilmaamay ilaa hada wejigan a nebi aadam in khaladka ka dhacay uu macsiyada u deliishaday walaakin bacda towbati minhu maruu ka toobad keenay kadib ibn اlqayim baa ishaaro ku ishaaray kitaabkiisa fi shifaa اcaliil oo masaaisha tacliilka tacliil afcaal illaah iyo axkaam اlqadari wاlqada kaga hadlo waana mujalad dakmiya wey wa qaala wuxuu uhi ibn اlqayim inahu lam yadfac kuma riixin qadarka bilqadari qadarka xaqan xaq oo xaq ku waajibay oo uu dayacay qadarka kuma riixinoo ma odhan xaqaa inaan dayaco ilaahay baa ii qadaray ma odhan walaa dakarahu qadarkana ma sheegin xujatan lahu xaalo uu xujo u yahay isaga calaa baailin ugu yahay oo baailkiio weli uu wado iyo mukhaalafatu amri illaahi qadar ma xujaysan walaa maxduurin maxduur walaa dakara xujata low calaa baailin walaa maxduurin ay calaa maxduurin mana sheegin isagoo xujo ugaa shay maxduura maxduurkaasi oo waxa la diiday bimacna kaasoo fi lixtijaaji bihi daliilshiga qadarka ku jira marka nabiyulaahi aadam xaq ku waajibay oo u dayacay qadarka kuma difaacin arrin xaaraana oo baatila iyo wax shareecadu u diiday oo uu sameynayo faraha uu kula jiray oo qadarka u daliishaday ma jiro kullu hada zaal macsiyadii iyo aahaarteediiba towbadkeenka ayay ku suuleen wa ama almowdicu miya aladii kaasoo yaduru uu dhibayo alixtijaaju daliishiga bihi qadarka la daliishadaa fafi lxaal wey waa markaa macsiyadii lagu guda jiro iyo wlmustaqbal iyo mustaqbalka soo socda bian yartakiba bay ku xasilaysaa inuu sameeyo ficlan muxaraman aw yatruka ama inuu ka tago waajiban fayaluumuhu canaanto caleyh arrinkaa uu ku canaanto laaimun mid canaanta fayaxtaja u deliishado bilqadar oo maxay u deliishado calaa iqaamatihi nagaanshihiisa calayhi arinkaa waajibka tegistii iyo xaaraan samaynteed uu ku dulnagi yahay iyo waisraarihi yanaa sugnaanshaha weli uu ku sugay ku madaxadan yihi fa yubilu waa burinayaa marka alixtijaaju daliishiga bihi qadarka la deliishada xaqan buu burinaya xaqi ilaahaya ama xaq bani aadama u dayacaya wayartakibu waxaanu qofku ku dhacayaa arinkaas sababtii baailan macnaa waa qof xumaantii hadda sameynaya mustaqbalka uu kusii socdo saasoo kale marka lagu canaantana qadarka daliishanaya kaasi waa ka duwanya qof macsiyada hore uga dhacday fi lmaadi laakiin fi lxaal walmustaqbal aan macsiyadii ku sugnayn ee ka toobad keenay oo qadarka daliishanaya oo kaasi laa yubilu bilqadari xaqan tawajah ilayh qadarkaa ku burin maayo oo iskaga difaaci maayo xaq ku waajibay wakadalika laa yubariru bihi baailan xaasilan minhu baail isaga ka xaasilana ku tabriirin maayo laakiin waxaa ka duwanka isagoo xumaantii samaynaya marka lagu canaanto qadarka deliishanaya kama xtaja bihi say u deliishadeen qadarka almusiruun kuwii ku madax adeegaya calaa shirkihim wa cibaadatihim iyo caawista caabudayeen hayr allah wa qaaluu low shaaa allahu ma ashrakna walaa aabaauna markii ay toobad keeneen in shirkigii lagu canaantay oo deetana ay qadarka deliishadeen ma bal ixtajuu bilqadar wahum muqiimuuna cala shirk iyagoo shirkigii ku sugan ayay qadarka deliishadeen low shaa araxmaanu maa cabadnaahu bay yidhahdeen faxtajuu way deliishadeen bihi qadarkii musawibiina iyaga oo ku saxaaya qadarka limaa shayga hum iyagu caley iyagoo sawaab ka dhigay limaa shayga hum iyagu caleyh ku dul sugayn oo bimacnaa shirkigeegana waa sax maxaa u dalilaynu saxi ilaahay baa qadaray haddaanu ilaahay qadarin maba aanaan samayneynba markaa saxnimada shirkiga ayay u deliishanayaan qadarka wa anahum iyagu lam yandamuu yana kamay murugoon calaa ficli samaynta shirkiga sameeyeen walam yaczimu may go-aansan calaa tarkihi bal mustaqbalka xataa inay kusii socdaan bay doonayeen mushrikiin ahaadaan ile wax saxa bay ku sheegeenbe walam yuqiruu manay qirin bifasaadihi yana baadilnimadiisa fahada kani didu ixtijaaji man mid xujaysigiibuu ka soo horjeedaa tabayana lahu u cadaaday khaطu nafsi khaladka naftiisu wixii ka dhacay inuu khalad ahaa qirsan o wanadima murugooday wacazama go-aansaday kul alcazm go-aan dhamaystira calaa an laa yacuud inaanu ku noqon oo deetana lagu canaantay wixii uu sidaa uga dhex baxay ee uu qiray khaladnimadiisa ee uga toobad keenay oo deetana qadarka daliishaday yanaa farqi waadixa baa labadaa udhexeeya man yusawibu khaطahu fi اlxaali wاlmustaqbal bilاxtijaaji bاlqadr iyo man اctarafa bkhaطأi ficlihi wanadima wataaba minhu uma laamahu laa'imu calىa dalika fadaafaca can nafsihi biاlqadr farqi weyn baa labadaa udhexeeya wanuktat اlmas'alati mas'aladu halka ay ku soo urureysaa waxa weeye ana allowma canaanta ida irtafaca haddii wixii lagu ay sababu wixii lagu canaanan lahaa hadduu meesha ka baxo oo dee macsiyadii iyo khaladkiiba qofku uu ka toobadkeenay xuquuqdii uu gudo waajibaadkii uu la yimaado saxa waa ansaxaya alixtijaaju bilqadr qadarkii in la deliishado marka waida kaana lowmu haddii canaantu yahay waaqican mid taagan oo dhacay oo bimacnaa sababtii qofka lagu canaanan lahaa waa tarku lwaajib aw ficlu lmaxduur baa weli qaa'ima waajibkii weli ka tegsan yahi xaaraantiina weli waa samaynaya haddana qadar buu deliishanaya oo qadarka muxuu u deliishanaya laba arrimood oo tooda darani ay tahay litaswiibi ficlihi ficilkiisan xunbaa buu leeyay waaba saxba inuu sax yahayna waxa u daliila ilahay baa qadaray ama oo arrinta labaade ficilkiisa baadilnimadiisa hadduu doonaya haba qirabee bmacnaa alisraar calayhi ayuu u deliishanaya sii samaynta uu sii samaynayo u deliishanaya uma dakara wuxuu sheegay xadiida cali radi allahu canh xiina طaraqahu nabiyu salى اllah alيه wasalam markuu nebigu kusoo guday ama kusoo guureeyey wafaaima ay maca faatima leyla ay fii leylin goor habeenimaan faqaala wuxuui nebigu alaa tusaliyaan maydaan tukanayn alxadiid marka cali waa kii yihi ya rasuul anfusuna biyad illah faida shaa an yabcaana bacana nafta iyadu gacanta ilahay ku jirta ilaahay markuu doonuuna soo saaraya marka cali qadarka wuxuu waa deliishaday muxuu u deliishaday qadarka yanaa hurdada hore ee salaatuleylkii ay ku dhaaftay laakiin mustaqbal uma deliishan uu leeyay sidaasaan uga tagsanaanaynaa salaatuleylka marka nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo bowdyaha gacmaha ku garaacaya oo leh kaana alinsaanu akthara shayin jadala ayuu ka tegey marka nebigu si dhammaystiran xataa hadalkaa cali raalli uguma noqon hadalkiisu taasuu tusinaya وأjاaب عanه waxaanuu kaga jawaabay xadiiثka عalي بأنa اxتijaaجa عaliyi عalي daliishigiisu صaxiixu inuu yihi wلidalika saa ogeed lam yunkir عaleyh النabiyu sal اه علي sلم igu kuma inkirin وصaaxibuhuna yucdaru فيi waa loogu cudur daaraya صaaxibu hada الxaal faلnaaئbu غayru mufariطin qofka seexday qof gaboodfal sameeyey ma واxtijaaju غayr الmufariطi mid aan gaboodfal samayn deliishigiisa bilqadari uu deliishadaana waa صaxiixu fa wax khalada isagoo aan samayn marka naaibka goor mufarid noqda walaa yucdaru binowmi qofka ay salaadii hurdo ku dhaaftay mata yakun mufariطa walaa yucdaru binowmihi fiqhiya aye manaa idaa naama bacda dukhuuli اlwaqti salaada waktigeedii oo soo galay ayuu seexay لأن الkhiطاaب بلصلاaةi توجaهa إilayhi وأqiimu الصaلاaةa way ku wajahantay isaga mar haddii salaada waktigeeda soo galay xaalad labaad haye نacم naama qabla dخuل الوqت وlam yغلب عalى ظaنihi أnahu syastayqidu liلصalaaة qabla khuruuji waqtiha hada fi الsafina ya shabaab awali kitaab fi اlfiq anaa matn wayaanu dhigayna dee asgar shuruux baa dhigta taas ayib shuruuxda ugu yar yar bay ku taal waay qaala raximah اllahu tacaalى fasl fi daruuraة اliimaani bاlqadr wالsharc fasalkani wuxuu ka hadlayaa sida ay daruuri u tahay manaa waajib sharci ah inuu qofku rumeeyo qadarkii sharciga labadaba oo aanu sharciga takliibin oonu qadarka beenin ama qadarka takliibin oonu sharciga beenin laabudda lilinsaan insaanka waxaa laga maaramaanu ah min aliimaani bilqadar liannahu axadu arkaani aliimaani sita arkaanta iimaanka ee lixda ayuu ka mid yahi oo qofka iimaankiisu ma ansaxayo haddaanu qadarka rumayn qadarka la rumaynayaana waa afartii arrimood in la rumeeyo cilm ullahi saabiq wakitaabatuhu shaamila mashiiatuhu naafida wakhalqu lijamiic ashya waliannahu maxaa yeelay min tamaami towxiid rububiya halkaa laga bilaabo musanifku raximah llahu tacaala wuxuu sheegayaa arrimo tusinaya daruurinimada rumaynta qadarka isla markaana ah min hamaraati aliimaani bilqadar midhaha qofku uu ka helayo iyo waxa uu ka faa'iidayo qadarka markuu rumeeyo lano maxaa yeelay min tamaami towxiid rububiya towxiid rububiya dhamaystirankiisa ayuu ka mid yahay oo dee qadarku waa ficlu llahi fii khalqih waxa ilaahay khalqigiisa uu ku samaynayo ilaahay subxana wa tacaala afcaashiisa in lagu gaar yeelaana waa min towxiid rububiya wliana bi maxaa yeelay sababtii ayaa taxqiiqa tawakuli tawakulka xaqiijintiisu ay ku ahaatay cala اllahi tacala ilahay la taba saarto wa tafwiid alamri arrinka in loo bandhigay ilayhi ilahay maca alqiyaam iyadoo lala qabo qumis lagu qumaya bilasbaabi asbaabtii asaxiixa saxda ahayd ee tajriba ama sharci ku sugnaatay ee aan naaficata ahayd mid waxtar leh faaidada markaa labaad ee ku jirta faaidada koowaad wuxuu ku sheegay ana iman الشhخص ama ana twiid twxiid الشhaخص lirububiyaة الlahi la yatimu ila bاliimaani bاlqadr faaida labaadna waxa weeye ana الtawakula calى اllah واlisticaanaةa bihi laa yataxaqaqu ila bاliimaani bاlqadr waxa ilaahay tala saarto arrimihiisa u dhiibta oo ilaahay subxaana wa tacaala kaalmo weydiista qof si dhamaystiran u rumaysan xukumka ilaahay ee qadariga ah waliana bihi waliana طminaana alinsaan maxaa yeelay insaanka xasilidiisa iyo deganaanshihiisa fii xayaati u xasilo ayaa bihi qadarka rumayntiisa ku xaasilaya xayu meel yaclamu ogay anamaa asaabahu waxa ku dhaca lam yakun ana liyukhطiahu inuu gafaba oo u seego kolleyba uu ku dhicilaa mar hadduu dhacay wma akhطahu wixii seegaano lam yakun aan liyusiiba inuu ku dhaco waa taas qofku muطmain fii xayaati buu noqonaya hadduu qadarka rumaysan yahi waayo khayr iyo shar wanaag iyo dhibaato wixii ilaahay u qadaray mar walba inuu dhacayo ogi waxaan ilahay u qadaray inaan dhacahayn laakiin taasi ma kalifayso inuu asbaabta ka tago waayo waxaa loo qadaray baanu waxaa loo qadaray baanu hore usii ogeyn markaa siduu asbaabta uga tegaya qofku haddaanu qadarka rumaysanayn wuxuu noqonayaa qaliq fii xayaati fur warwer iyo walbahaar iyo talow maxaa kugu dhici doona ku nool ayuu noqonayaa nin baan arkay beri magaalo jooga ninkaasi laba daqiiqo meel ma wada taagnaanayo marba meel buu cararaya markaa su-aal baan weydiye waxaan ku niy waxaanoo orod iyo socda maxaa kuu kalifaya wuxuu yidhi nin wuxuun baa igu odhanaya risqigiiba xaggaa kaa dhaafaya halka inaad joogto ma soo maraye kaa kaluu soo maraya deetana halkii kalaan is odhanaya ka gaadh macnaa waa tusaale tusinaya qofka rumaynta qadarku daanay qalbigiisa ku jirin ama ay daciifto in noloshiisu ay noqonayso nolol aan deganayn walianna bihi maxaa yeelay sababtii buu yantafi meesha kaga baxaya alicjaabu binafs qofku naftiisa inuu u bogo cinda xusuuli lmuraad wixii uu doonayay markuu helo lannahu yaclam maxaa yeeley wuxuu ogi ana xusuula waxa uu doonaya xaasilitaankiisu biqadar illahi inuu ku ahaaday wa ana camalu camalkiisa aladii kaasoo xasala u xaasilay bihi sababtiisa muraaduhu u xaasilay laysa ilaa mujarad sabab sabab mooyaane wax kale inaanu hayn weliba sababtaasoo yasarahu allahu ilaahay uu fuday lahu isaga u fudayey subxaan allah macnaha aqoon baad baratay waad ganacsatay xoolo badan baad heshay cadowgaagii baad ka adkaatay haddaanad qadarka rumaysnayn arrintaasi waxay kalifaysaa inaad isu bogto icjaab binafs inuu kugu dhaco icjaab binafsi hadduu kugu dhacana masaa'ib badan baa ka ratibanta waa min amraad alquluub masaaibta ka ratibanta waxaa ka mid a cadamu shukri illaahi calaa nicami il waxaan xoogaagiiyo xeeladaada inaad ku heshaybaa ayaa qalbigaa gashay marka nicmo ilaahay ku siiyey ina inuu yahayba u arki maysid marka ilaahay subxana watacala umahadnaqi maysid ta kale waxaa meesha ka baxaya tawaaducii waa qof dee awood iyo xeelad sheegtay baad noqonaysa icjaabku markaa wuxuu sababaya kibir waa ixtiqaaru alkhalq wa cadamu qabuuli اlxaq khalqiga inuu xaqiro u liido xaqa marka loo sheegana inaanu aqbalay inamaa utiitu calaa cilmi cindii waa taas ilahay wuu iskaga ilaahayba aqoon aan leeyahay ayaan ku helay buuri kadalika waad arkaysaa fircoon wa hadihi lanhaaru tajri min taxti nicamkii ilaahay subxana wa tacaala uu siiyey ilahay uma aqoonsanaa awooddiisa iyo xooggiisa uu ku helay milku misra walanhaaru wlianna bihi maxaa yeelay rumaynta qadarka sababtii an yazuulu usuulaya alqalaqu calaa warwarkii wadajar walbahaarkii cinda fawaati lmuraad wixii qofku uu doonayey markuu seego aw xusuuli makruh ama wuxuu dhibsanaya maruu ku dhaco ha oo qadarku yukhafif alama almusiiba walihada baa nebigu yihi ha yidhaahdo qadar allah wama shaa facal ama qadar اllahi wama shaa facal wixii aad dooneysay markaad weydo ilahay inaanu kuu qorin markaa ayaad garanaysaa dhibaata markay kugu dhacdo inuu ilahay kuu qadaray baad garanaysaa deetana takfiif musiiba baa dhacaya lannahu yaclam maxaa yeelay wuxuu ogyahy ana alamra arinku kulahu lilah dhammaantiiba inuu ilahay usugayi alamr اlqadari wاlamr الsharci alaa lahu اlkhalq wاlamr fayarda ilahay xukunkiisu raalli ku noqonaya wayusalim la murmi maaye uu ogolaanaya wailaa haadeen ilamreyn labadan arin ayushiiru ishaarayaa qowluhu tacaala qowlka ilaahay uu yihi maa asaaba min musiibati fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin qabla an nabraha taas musiibo kasta dhulka ka dhacda ama nafiina ku dhacda kitaab bay ku taala min qabli an nabraha min qabli an nabra alanfus ay nakhluq alanfus aw nakhluq alard ina dalika arrinkaasi cala allahi yasiir makhluuqaadkoon jirinba waxaa ku dhacay o dhan inuu sii diiwaangeliya ilahay wax u fudud weye maxaa sidaa loo sameeyey ama laydinku sheegayaa in arrimahan dhacay o dhami horey u qadarnaayeen kullu musiiba dhula ka dhacda qof ku dhacda adduunyo ku dhacda صغيرة أو كبيرة كي لا تأسوا وسيدا أمرقون على ما فاتكم والرمين تقدر كاسي أي دواء إذن كنقطو مرقادة وحي إذن ضعفي إذن ساقي نعمها ولا تفرحوا وأيضا ugu kibrin bima ataakum faraxa waxaa looga jeedaa faraxii kibirka ahaa baa looga jeedaa nicamka ilaahay in lagu farxaa farxaanu kibir la socon iyadu waa arin fiican qul bifadli illahi wabiraxmatih lidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun markaa eeg labada arrimood waa kuwe uu sheegaya murugada iyo cujbiga labadaaba alimaan bilqadar inuu dawo ka yahay ayay aayaddu sheegtay wallaahu laa yuxibu kula mukhtaalin fakhur ilaahay ma jecla mid kastoo isqaadqaad isqaadqaada ay bihaayatihi fakhuur bilisaani waxa weeyaan faan badan marka alcijaab binnafs aladi yatawalad minhu اlkibru iyo alqalq cinda fawaati اlmuraada waxusuuli اlmakruh labadaaba alimaanu bilqadar inuu dawo ka yahay ayaa aayaddu waxa weyaan inoo tilmaantay walaa budda lilinsaan insaanka waxaa laga maarmaan u ah min aliimaani bisharc sharcigana inuu rumeeyo oo insaanka aliimaanu bilqadar oo quri uguma filla in tasarufaadkiisa afcaashiisa iraadadiisa ku xaasilaysa inay noqoto afcaal xasana ah oo wanaagsan wuxuu yihi wahuwa sharciguna maa jaءat bihi الrusulu calayhim الsalaaةu wasalaam waa waxa rusushu xagga ilaahay ka keeneen oo dadka ay ula yimaadeen oo min amri اllahi wa nahyihi iyo maa yatarataba waxaa ka ratimaya calayhima amarka iyo nahyiga ilaahay waa min aljazaaءi abaalmarin hawaaban xaalo jazaagaasu yahay ajarsiin aw ciqaaban ama ciqaabisu yahay fayaquumu wuxuu ku qumayaa addoonkii markuu sharcigaa rumeeyo bima yelzamhu waxa waajib ku ah naxw alamri wاnahyi waxaa amarka iyo nahyiga kala gudboon oo amarkii buu fulinayaa wixii laga nahyay inuu ka fogaanayo marka alumuur اlwaajiba naxwa awaamir illahi wa nawaahihi sheikh اlislaam maxamed bn cabdilwahaab raximah اllahu tacaala risaalo ayuu ka qoray markaa sabcata umuur buu sheegaa oo waajiba naxwa awaamir illah waajib ah naxwa awaamir illah oo ilaahay wuxuu ku amray inaad jeclaato inaad cilmi ahaan u barato inaad ikhlaas ku samayso iyo itibaac ku dayasho nebiga calayhi salaatu wasalaam aada ku dayanayso inaad waxa weeyaan caziime iyo go-aan u lahaato go-aan qalbi samaynta amarka ilaahay iyo inaad waxa weeyaan istimraar iyo mudaawamo inaad joogtayso hadihi umuuru waajibat calayna naxwa awaamir illah dakaraha sheikh اislaam maxamed bn cabdilwahaab raximah اllahu tacala fi ixdى rasaa'ili wa awalu ma samictu hadihi الrisaala في المسجد النبوي في حلقة الشhيخ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر حفظه الله تعالى بعد صلاة الفجر قرأ علينا هذه الرسالة وشرحها من بعد صلاة الفجر إلى بعد الشروق ويؤمن wuxuu rumaynayaa bima yatarataba waxaa ka ratimaya calayhima amarkiiyo nahyiga waa min aljaza yani abaalmarin iyo walaahaar raadad adduun iyo aakhiraba macnaha ka dhalanaya wadalika arrinkaas wuxuu u ahaaday oo aliimaanu bisharci lagama maarmaan insaanka ugu ahaaday oo insaanku aanu sharci uga maarmi karin lianna alinsaana muriid maxaa yeelay insaanku waa doone weeye wa asdaqu lasmaa xaariu wahamaam buu uhi nebigu calayh isalaatu wasalaam magacyada waxaa u run badan oo waaqica qofka u waafaqsanaan badan labadaa magac hamaam yana kaiiru lhami inuu yahy kaiiru liraada iyo xaari inuu yahay kaiiru sacyi walcamal inuu yahy falaa budda lo waxaa lagama maarmaan ah insaanki min ficli min ficlin ficil baa lagama maarmaan u ah yudriku bihi uu ku gaadho maa yuriid ficiluu iraadadiisii ku xaqiijiya lagama maarmaan buu yihi waa faacil insaanku yuriid uma yafcal maa yuriid wayadfac bihi oo uu ficil uu ku difaaco meesha kaga saaro maa laa yuriid waxaanu doonayn marka ficilkaasi muxuu u baahan yahay wax dabdiyuu u baahan yihi oo axkaamtiisa caddeeya oo waxa madxi iyo dami ka dhalanaya iyo ciqaab iyo thawaab wax caddeeyuu u baahan yihi si insaanku afcaasha wanaagsan uu doorto oo deetana uu sameeyo afcaasha xunna uu ogaado uga tago ilaa haddii bilaa sharci looga lagaga tegi lahaa insaanka oo isaga iyo iraayadiisa loo kala bixi lahaa dee insaanku qad yuriidu اlxasan waqad yuriidu اlqabiix waqad laa yufariqu bayna alxasani wاlqabiix walaa yaclam maa yataratab cala afcaalih afcaashiisa ka dhalanaya garan maayo wuxuu ihi walaabudda lo waxa laga maarmaanoa min daabidin koobe yadbidu kooba oo xadeeya tasarufahu tasarufkiisa afcaashiisa maa yafcal wamaa yadar wuxuu sameynaya wuxuu ka tegayo lianlaa yaqaca si aanu ugu dhicin fiima yaduruhu ficilka dhibaya aw yuf aw yafuutahu ama aanu u seegin maa yanfacu wixii anfacayay xaytu laa yashcu isagoon dareensanayn washarcu lilaahiyu sharciga ilaahiga xagga ilaahay kamaladii kaasoo jaءat bihi rusul huwa اladii yadbidu dalika wax kaloo dabdin karaa ma jiro caqli mujaradina ma dabdin karo iraadaat اlinsaanna ma dabdin karto sharcigaa markaa xadeynaya waxa samayntiisu insaanka ay dan u tahay iyo waxa ka tegisiisu ay dan u tahay iyo waxa samayntiisu ay dhibayso ama ka tegistiisu ay dhibayso sharcigaa xadeynaya marka laabuda lahu min sharc waxay arintani radin ku tahay caqlaaniyiinta iyo calmaaniyiinta calmaaniyiintu maxay ku leeyihiin shareeco iyo diin oo dhami meesha ha ka baxda ha loo kala baxo insaanka iyo iraadadiisa iyo doonistiisa liyatasaraf اlinsaanu biiraadati doonistiisa ha ku tasarufa insaanku min gayri daabit wax doonistiisa iyo waxa ka ratimayaba xadaynayo xuduudu kala yeelayaa iyadoonu jirin waa yahay huwa اladii yadbi dalika wayusdiru oo soo fulinaya alxukma bihi wayakunu ku xaasilaya bihi isaga wayakunu ku xaasilaya bihi sharciga atamyiizu kala soocista beyna anaafici oo min atasarufaada iyo wadaar wاsaalixi wاlfasid lannahu min cindi illaahi ilahay agtiisuu ka ahaaday alihi alcaliimi ahaa ogaal badane alraxiimi ahaa alxakiimi ahaa wاlcuquulu buu ri wain kaanad haba ahaato tudriku mid garanaysa annaafica waxa waxtar kale iyo wadaarna waxa dhib kale fi ljumlati duuduub ahaan min geyri tafsiil laakina tafsiila dalika laakin arinkaa tafsiilintiisa iyo walixaaطata bihi koobista la koobo ixaadatan koobis taamata dhamaystiran inamaa yakuun wuxuu ka ahaanaya min jihati sharc marka halkan sheekhu wuxuu ishaaray masalada ku saabsan التaxsiin والتaqbixu alcaqliyaan والtaxsiin والتaqbixu الsharciyaan masaladaasina waxay ka mid tahay masaa-isha cilaaqada weyn la leh qadarka firaqu wixii ay ka aamineen ay raad ku yeelatay mowqifkooda caqadiga ah ee qadarka la xidhiidha xusn اlأshyaa wa qubxuha bima yudrak ashyaadu inay wanaagsantahiy inay xun tahay maxaa lagu garanaya abالsharci الmujarad am biاlcaqli الmujarad can الsharc sharcigun baa lagu garanaya sharcigu wixii uu macruuf ku sheegaana wax wanaagsan wixii uu munkar ku sheegaana wax xun oo caqli laguma garan karo xusn ashyaa qubxuha mise caqliga oo quraa lagu garanayaa sharciba yaanu jirin bimacnaa xusnu alafcaali wa qubxuhaa madaatiyaan baah oo waa wax xusnigu waa sifo daatiya ama laasimo ficilku uu leeyihi mise daatiyaan maaha ee waa nisbiyaan oo hadduu sharcigu idhaahdo waa qabiixna waa qabiix hadduu idhaahdo waa xasanna waa waa xasan masalada suuradeedu waa taas haddaba masalada alxusn wاlqubx fi lafcaal maxaa loola jeedaa afcaasha teebaa loo jeeda afcaal o dhan sa afcaasha qaarkood si aynu u taxriirino maxalu nisaaca fi masala taxsiin wataqbiic alcaqliyeyn waxaanu leenahay xusniga qubxiga marka looga jeedo mulaa'amat اlficli linafs wa cadama mulaa'amatihi lahaa waxa weeyaan xusniga iyo qubxigu caqliyaan inay yihiin oo caqliga lagu garanayo xataa sharci haddaanu iman waa la isku waafaqsay maala inqaadu اlghariiq qofka qarqoomay ama man huwa fii mabnan muxtariq ama dhismo gubanaya qofka ku jira in la badbaadiyaa waa shay mulaa'im linufuus macnaa waa shay nafu ay ogol yihiin marka haddii xusnulficli looga jeedo inuu yahay ficil ay naftu ogoshahay dee taa caqliga waa lagu garanaya xataa sharciba yaanu imanayn waa itihaamu lberi bima huwa beriun minhu qofku wuxuu beri ka yahay in lagu tuhmo o lagu sheego waa hayru mulaa'im linafs sooma wakadalika dulmigii in la iska dilo ama xoolihiisa xoog lagaga qaado waa hayru mulaa'im liabc abciga insaanka shay macna waafaqsan oo ku haboon maaha marka kaana qubxigiisa caqliga waa lagu garanaya marka xusniga iyo qubxiga haddii looga jeedo mulaamat lficli liabc wa cadam mulaa'amati liabci waa caqliyaan bilitifaaq waa la isku waafaqsanya suurada labaadee xusniga iyo qubxigu uu yeelan karo marka afcaasha laga hadlayo waa n haddii looga jeedo xusniga kown اficli ma yaxsul bihi اkamaal ficilkuniya wax kamaalo ku xaasilayo iyo qubxigana looga jeedo kown اficli mima yaxsul bihi naqs miduu naqsi ku xaasilayo haddii xusniga qubxiga taa looga jeedo leeyahy hada اficl xasan macna yaxsul bihi اkamaal hada اficlu qabiix ee yaxsul bihi naqs فالxsن والqبح caqliyaani bاlاtifaaq fي hadi الsورة shaygu inuu xasan yahay inuu qabiix yahay wa caqliga lagu garan karo weye suuradana suurada saddexaad waa maxay suurada saddexaad waxa weeye marka ta aan tusaaleeya hore kown الficl yaxsul bihi ama kown shay yaxsul bihi اkamaal waa sia cilmiga o kale لihada cilmigu inuu xasan yahay huwa caqliga lagu garan karo soo ma inuu naqsi ku xaasilayo haddii qubxiga looga jeedana jahligii oo kale marka jahligu inuu qabiix yahay waxa lagu garan karo caqliga suurada ama macnaha saddexaad ee xusniga iyo qubxigu uu yeelan karaa waa in la idhaahdo waxaa looga jeedaa kown lficl xasanan ay mima yaxsul bihi اlmadxu wاthawaab waa miduu ku xaasilayo ammaan iyo ajar ficilku waa qabiixna waxaa looga jeeda mima yaxsul bihi damu wاlciqaab waa miduu ku xaasilayo dhaleecayn iyo ciqaab fahada maxalu nisaac oo ficilkaa marka la leeyahay waa xasan oo yaxsul bihi اlmadxu wاthawaab kaasina waa qabiix oo yaxsul bihi الdamu wاlciqaab caqliyaan miyay yihin oo ficilkaa in la isku dhaleecaynayo ma mid caqligoo qura lagu garan karaa mise caqli maba garan kare sharcigunbaa lagu garan karaa in ajar laga helayo iyo in laysku ciqaabayo oo caqliga lagu garan kara ma yahay biduuni sharcin mise sharcigunbaa lagu garan karaa oo caqligu majaal kuma leh hada wa maxalu nisac haddaad maqashe waxa la isku khilaafay masalada ataxsiin wataqbiix alcaqliyaan maxalu nisaacu waa masaladaas hal hada الficl mima yaxsul bihi almadxu wاlthawaab aw mima yaxsul bihi الdamu wاlciqaab hal yudraku dalika bاlcaql am laa yudraku dalika ila bsharci mujarad wa maxalu nisac saddex baa loogu qeybsamay almuctazila waxay idhaahdeen maaturiidiyaduna waa gariib oo ashcariyaday mataana ahaayeen laakiin masaladaa marka la joogo muctasiladay raaceen oo mataankoodii way khilaafeen waxay yidhaahdeen alashcariyatu walmaturiidiya altaxsiin waltaqbiix waa caqliyaan ah almuctazil maxaan idhi ashaacira ma aha almuctazila walmaturiidiya altaxsiin waltaqbiix waa caqliyaan bay yidhahdeen caqliyaan maxay uga jeedaan mulaamatu nafsi cadam mulaamatiha ma yaxsul bihi اkamaal aw yaxsul bihi naqs ma taas maxalu nisaac maaha waxay uga jeedaan ficilkaasi inuu yahay ficil yastaxiqu faaciluhu اlmadxa wاthawaaba caqligaa lagu garanaya xataa haddaanu sharciiban marka qofkii caqligiisa ku garan waaya ficilkaas wanaagiisa ee ka taga xataa sharci haddaanu iman yastaxiqu اlciqaab ma fahamteen ficilkaasi inuu yahay ficil dhaleecayn iyo ciqaab lagu mutaysanayo caqligaa lagu garanaya xataa low lam yati sharcun xataa haddaanu sharciba iman walihaada qofka caqligiisa ku garan waaya ficilkaasi inuu xun yahay oo dhaleecayn iyo ciqaab lagu mutaysanayo oo sameeya waa lagu ciqaabaya xataa low lam yati sharcun xataa haddaanu sharciba iman oo damigii iyo ciqaabkii waxay idhaahdeen yahbut bilcaql wاlmadxu wاthawaabu yahbutu bilcaql idan ma faa'idatu sharci soo ma maxaa dadkii cuquushooda laysugu dayn waayo madxiga iyo thawaabka iyo demiga iyo ciqaabka dilaalaat اlcuquul maxaa looga ratibi waaye soo ma waxay yidhaahdeen sharcigu waa kaashif wixii caqligu uu tusinayo ah ficilkan inuu yahay ma yustaxaqu bihi almadxu wاthawaab aw ma yustaxaqu bihi aلdam wاlciqaab inbuu kashfinaya daaha uu ka qaadaya oo ficilkan in laysku ciqaabayo marka horeba caqligaa lagu garanayay oo naar lagu gelayo kana in janno lagu gelayo caqligaa lagu garanayay sharciguna uu sii kashifo inuu taakiidiyey ayib marka ilahay inuu kutub soo dejiyo oo rusul uu soo dira xukunkeedu waa maxay waxay dhahdeen waa waajib cala allah taasi oo ilahay inuu ka tagaamo banaana waayo lanna yajib cala allahi ficlu laslax oo ilahay waxa waajib ku abay ley ilahay makhluuq uga qiyaas qaadanaya inuu sameeyo sida aslaxee addoomihiisa u roon addoomahana waxa u roon caqligoo qura inaan lagaga tegine sharci kaashifana loo keeno dilaalaatu caqligii daaha uga sii qaada halkaasay fadhiisteen muctasilo marka waa sababta keentay arrimo badan baa ka ratimaya arrintoodaas xumaano badan baa ka ratimay mafaasid caqadiya fara badan baa ka ratimay inay xusniga iyo qubxiga afcaasha caqliye inay ka dhigeen waxyaabaa ka ratimay waxaa ka mida inay anahum ankaruu lqadar inay qadarkii diideen inay qadarkii ay diideen oo waxay yidhaahdeen waxa haddii aynu idhaahno ilaahay baa afcaal cibaad abuuray oo doonay haddana ku ciqaabaya waa dulmi taas dee dulmiguna waa qabiixo qubxigiisa caqligaa lagu garanaya walihaada si aynaan ilaahay dulmi ugu nisbayn aynu idhaahno ilaahay afcaashoodan ma abuurin iyagaa abuuray ilaahay ma doonin afcaashooda xun iyagaa doonay maslada taxsiin wataqbiix ahar weyn bay ku leedahay saynu sheegnay almawaaqif alcaqadiya fi baab alqadar waxyaabaa kale ka ratimay waxaa ka mid a anahum qaasu llaha calaa khalqih ilaahay bay khalqigiisa uga qiyaas qaateen ha oo waa ta la yidhahdo waa mushabihat alafcaal oo waxay yidhaahdeen kulu maa yaxsun fi lmakhluuq yaxsun fi lkhaaliq kulu maa yaqbux fi lmakhluuq yaqbux fi lkhaaliq wax kastoo marka makhluuqa laga xasana ilahay marka laegana waa xasan wax kasta oo marka makhluuqa la eego qabiixoo xun ilaahayna subxana wa tacaala waa ku xun yahay bay idhahdeen marka tashbiih fii baab afcaal bay sameeyeen afcaal ullaahi waxaa kaloo waxyaabaa ka ratimay kamida ictiqaadkoodaasi anahum awjabuu cala allahi ashyaa ilahay bay ashyaa ku waajibiyeen sida ficlu aslax oo kale ma laha ilaahay isagaa isku waajibiyay ashyaada qaarkood taas waa ictiqaadu ahli sunna qur-aankuna uu tusiyey kataba calaa nafsihi raxma laakiin wixii makhluuqa ku waajibay ilahayna waa ku waajibayaa bay leeyihin alashcariya waxyaabaha ka dhashay waxaa ka mid a taqdiis alcaql wa taqdiimuhu cala asharc caqligii bay asal ka dhigeen soo ma sharcigiina taabici bay ka dhigeen oo asalku waa caqliga asalka wax ku sugmayaan waa caqliga sharcigiina waa taabico waa waa kaashif tusaalahaan imika matniga ayaa asala soo maaha oo cilmigii dee la doonaya uu ku qoran yihi sharxuna waa maxay waa kaashif marka waxay leeyihin matnigu waa caqligii wey shareecaduna waa ka sharxi lahu si sharaxay u tahay alashcariya waxay yidhaahdeen alxusnu waalqubxu waa sharciyaani faqad afcaashu ma laha xumaan iyo wanaag iskeeda u leedo daati oo daatadeedu ay wadato iyo mid laazim u ah oo sifaadkeeda ka ratibmay male ficilku wuxuu xasan noqonayaa uun markay shareecadu sheegtay inuu wanaagsan yihi inta ka horeysa maya qabiix mid xunna wuxuu noqonaya markay shareecadu sheegtay inuu xun yihi taanay shareecadu sheegin xusna alficli aw qubxahu laa axada yadri dalika bilcaql qof arrintaa caqli ku garanayaa ma jiro walihaada bay yidhaahdeen hadduu ilaahay subxaana wa tacaala shirkiga dadka fari lahaa oo odhan lahaa shirki sameeya xasan buu noqon lahaa towxiidka ilaahay hadduu diidi lahaana qabiixuu noqon lahaa towxiidku dulmiga hadduu ilaahay dadka fari lahaa xasan buu noqon lahaa cadliga hadduu ilaahay diidi lahana cadligaa qabiix noqon laha warsooma arkays wax markaa xusniya iyo daatiya waxaa ujeeda xusni iyo qubxi daatiya ama laazima oo afcaashu leeda haba yaraatee ma jirta ba idhaah laa yujib walihada laa yataratabu calayha madxun aw thawaab walaa damun أو عقاب إلا بالشhرع أهل السuنة أشعرiyada ta hore way ku khiلaaفeen ta dambe se way ku waaفqsan yihin ولihaada dadka qaarkood ay khaldamaan oo yihaahdaan أهل السuنة iyo أشعرiyadu waa isku madhب في maسألة التaxsين والتaقبيح الcaqliyiin sababta markaa khalalkaasi keentayna waxa weye waxay arkayaan iyaga oo wax kuwa wax wax ku waafaqaya ahlu sunna oo ashcariyada ama ashcariyada iyago ahlu sunna wax ku waafaqaya ahlu sunna sale iyagu waa bidca xaadithe ahlu sunna markaa madhabkoodu waa wasat waxay yidhaahdeen xusnu alafcaal wa qubxuhaa qad yudraku bilcaqli waqad laa yudraku bilcaql afcaashu waa kala duwan tahay qaar wanaagood iyo xumaantooda caqligaa lagu gartaa qaarna xumaantooda iyo wanaagooda caqliga laguma garto marka way tafsiiliyeen taas mas'alada madxiga iyo demiga thawaabka iyo ciqaabkana waxay idhahdeen waa sharciyaan oo mujarad caqligaa tusiyey ficilkaasi inuu wanaagsan yahay waajib ku noqon maayo ajar lagu mutaysto mujarad caqligaa tusiyey inuu xun yahayna noqon maayo xaaraan dhaleecayn iyo ciqaab lagu mutaysto oo cawaaqibta afcaasha ka dhalanaysa sharcigaa looga dambeynaya adilaon saasay tuseen wamaa kuna mucadibiina xataa nabcatha rasuula wa xuja daamiqa calaa ru'uusi lmuctazila yacanaa cidna cadaabi mayn ilaa rasuul aan u soo diro rusula mubashiriina wamundiriin lianlaa yakuuna linaasi cala allahi xujatu bacda rusul haddaan rusul loo soo diri lahayn xuji haysan lahayn taasina waxay tusinaysaa ana alxujata laa taquumu bimujarad alcaql xuja inaanay caqli mujarada aanay aanay ku qumahayn marka ahlu sunna waxay leeyihiin khulaasatan xusnu alashiyaa wa qubxuhaa qad yudrikuha alcaql waqad laa yudrikuha waana ta sheekhu uu sheegay markuu yihi wاlcuquل wain kanat tudriku naafica wاdara fi اljumla lakin tafsiila dalika walixaaطaةa bihi xaaطaةa taama inama yakunu min jihati sharc xagga demiga iyo madxiga thawaabka iyo ciqaabkana waxay idhahdeen shareecada loo daba fadhiisanaya alashcariya ictiqaadkooda ah xusnu ashyaa wa qubxuhaa in sharcigu lagu garnayo caqligu aanu meelba ku lahayn waxyaabaha ka dhashay waxaa ka mida inay caqligii waxa weeyaan baabka marka la joogo ay ahaanayeen wa hada min tanaaqudaatihim baab alasmaa wasifaat marka la joogo waxay leeyihiin wixii caqligu uu tusiyo waa la sugaya lianna alcaqla waa xuja qaطciya mujarad dawaahir sharci waxay tusiso lama sugaya hadda waayo waa waa dilaalaadka dawaahir nusuus waa dhaniya waاdaliil اqaطciyu muqadamu cala daliil الdani bay leeyihin baabkan qadarka marka la joogana waa kuwaa le xusn اlأshyaa wa qubxuhaa laa yudraku biاlcaqli asaalatan wa inama yudraku bالsharc wa nowc min الtanaaqud mafaasida ka dhalatay waxaa ka mida madhabka ashcariyada taxsiinka iyo taqbiixa ku saabsan alqowlu biاljabri baa ka dhashay alqowlu biاljabr oo addoonkii inaanu faacil ahayn xaqiiqatan iyo qudro markaa iraado iyo qudro muahiraa inaanu lahayn waxyaabaa ka dhashay bay ka mid tahy waxyaabaa ka dhashay waxaa ka mida nafyu xikmat illaahi wa tacliilih wa tacliili afcaalih ilaahay afcaashiisa in xikmada laga anfiyo oahaa waxay ku leeyihiin ilaahay waxaa lixikma buu u sameeyey lama odhanayo waa xaaraan in la idhahda haddee lixikmu u sameeye waxa weeyaan hadduu ficilkaa diiday ilaahay xumaan uu leeyahy buu u diiday bimacnaa xumaantu ficilka way ku sugnayd intaanu ilaahay diidin weeye haddii ficilkaa ilahay wuxuu u waajibiyey wanaag uu leeyahy dee macnaheedu wuxuu noqonayaa ficilkaa wanaaguu ku sugnaa intaanu ilaahay waajibin marka xusnigii iyo qubxigiibaa qabla sharci u sugmaya afcaashii bay leeyihin marka si aana taasi u dhicin waa inaan idhaahno ilaahay subxana watacaala afcaashiisa khalqigiisa iyo amarkiisa waa lixikma lama odhanayo wakadalika afcaasha ilahay lama tacliiliyo facala allahu kada likada lama odhanayo wahada bail likay laa ta'saw calaa ma afaatakum kay laa yakuna duulatan bayna aghniyaai minkum imisaa kayda tacliiliyada ah afcaasha ilaahay subxana watacaala la daba dhigay taasoo tusinaysa ana allaha yafcalu lixikmati walicila madhab baila weeye madhabu ahli sunna lam yalzam minhu ayu maxduur maxaadiirtaa ka dhalatay madhab muctazile madhab alashcariya madhab ahli sunna kamay dhalan iyagu waxay leeyihin caqligiina dowrkiisii bay siiyeen oo inuu xusnu ashyaa qubxuha idraaki karo u garan karo darajadiisana may dhaafin oo may odrhan ciqaab baa bimujarad alcaqli ku sugmaya oo baahida shareecada loo qabaa baahi asaasiya maaha sida muctasiladu ay yidhaahdeen ee waxay yidhaahdeen laa yudraku almadxu wa athawaab bimujarad alcaql wakadalika addam walciqaab taa sharciga looga dambeynaya oo qabla sharci waxa weeyaan waxaasaa xaaraana oo bilcaqli xaaraan ku noqday ama waajiba bilcaqli waajib ku noqday waxaasaa markaa mamduuxa ama madmuuma waxaasaa ciqaab ka ratimaya ama thawaab ka ratimaya lama odhanayo waadix ma sharcigiina dowrkiisay siiyeen oo shay taabica oo muakida kamay dhigin ilahay qadarkiina sidiisay u sugeen in ilahay khaaliqu afcaal lcibaad u yahay wa muriiduha afcaal lcibaad mid abuuray oo doonay addoomuhuna ay iraado muahiraa leeyihiin iyo qudra waxa weyaan muaira qudro iyo iraado ficilkooda raadkule inay leeyihin bay sugeen halka qolooyinka kale ay ku dhaceen maxaadirtaanu sheegnay walihaada naquul saa awgeed waxaan leenahay buuri النفع waxtarka aw الdarru ama dhibka qad yakun wuxuu noqon karaa macluuma bاlfiطرة yanaa ficilku inuu naafic yahy inuu daar yahay mid fiطrada lagu garan noqon kara wqad yakunu macluma bاlcaqli buu noqon kara waqad yakun wuxuu noqon karaa macluma mid lagu garan bالtajaaribi tajribooyinka la sameeyey khibradda waqad yakunu macluuma bالsharc sharcigoo qura lagu garan karaa fasharcu yaأti sharcigu yimaadaa muayidan isagoo ayidaya lima shadat bihi waxay qirtay alfiطرة wاlcaql wاtajaaribu whaadihi tanna taأti way timaadaa shaahidatan iyadoo markhaati furaysa lima jaءa bihi sharc في hada المقام مقاamkan dhexdiisa اkhتaلف الناaس dadku way isku khiلaafeen في الأعmاaل hal يcرف ma la garanaya xusنuha وqبعha بالشharci miyaa lagu garanaya oo qura aw بالcqل mise cqliga oo qura lagu garanaya والتaحقيiq أنa ذalika arinkaasi oo ah xusن الأشhyاء وqبxhaa يucرف waxaa lagu gartaa taaraةa mar bالشharci oo caqligu majaal kuma leh وtaaratana بالcqل baa lagu gartaa oo qura وtaaratana bihima labadooda waa lagu gartaa لkن علم ذلكa لkiن arinkaa garashadiisu عalى وجه الشhمuuل si caama loo gartiyo tafsiil kala dhigdhigan و علم غاayaaت الأعmاaل iyo أعmaaشha halkay ku dambeynayaan in la gartaa في الآkhرة miن سacاadة وشhقاء ونحو ذلika laa يعلم ilا بالشharع wuxuu leeyahay معنa waa lagu garan karaa ficilka xusnigiisa iyo qubxigiisa caqliga lakiin calى sabiil اijmaal oo lama odhanayo ficil kaste xusnigiisa iyo qubxigiisa caqliga lagu garanaya afcaasha qaarkood xusnigooda iyo qubxigooda bilcaqli waa lagu gartaa qaarkoodna laguma garta saynu sheegnay masalada kale muhimkiina waxay tahay acmaasha haayaadkooda waxaa ka dhalanaya ee caaqibadoodu ay noqonayso waa min madxin aw damin ama hawaabin aw ciqaabin waxa aakhiro dhacaya ah oo sacaadaة اfaacil wa shaqaauhu sacaadaة اfaacil wa shaqaauhu laa yucrafu ila bالsharc sharci un baa lagu garan karaa wallah aclam salى اllah عalى nabiyina mxamedi wعalى alihi وaصxaabihi أجmaعin